haatan kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandurey
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahin oo toddobaadkan dhambaallada way fara badan yihiin dhegaystayaal badan ayaa dhambaalla soo qortay annagana heesaan ugu laraynaa
dhambaalka ugu horreeya waxa uu caasha naga soo gaaray isaaq huud nuur aadan iyo cabdishakuur nuur aadan iyo cabdinaasir nuur aadan iyo cali kaliif iyo yunis ibraahim guuleed mustafe maxamed iyo salaad maxamed saliimo xasan cabdi bishaaro cumar iyo maryam nuur aadan iyo xakiimo nuur aadan iyo dhammaanba reer ibraahim guuleed iyo reer cabdiwahaab cali macalin waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka duniyada qaarkood waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad farxad la gaarsiiyaan burhaan ibraahim guuleed kuulow iyo shaahido cabdiwahaab cali oo arooskood uu ka qabsoomay toos weyne degmada bardaale ee gobolka baay waxayna leeyihiin ducadu waa xaggeenna waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo mid aad bashbashi barwaa kala kulantaan iyo owlaad qeyr qabta anigana amiin ayaa raacinaya dhambaalkanna dhinacayga ugu horreyna waxa uu naga soo gaaray suldaan maxamed cali geeddi iyo marwadiisa canab idris daahir iyo carruurtooda oo kale ah farxaan maxamed cali iyo xaaskiisa iyo carruurtooda sharma arke maxamed cali iyo xaaskiisa iyo carruurtooda khaalid maxamed cali iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo maxamed waa mahdi faysal maxamed iyo xaaskiisa cabdi maxamed cali ibraahim maxamed cali roode maxamed cali iyo luul maxamed cali iyo seegedi iyo carruurtooda oo kale ah maxamed maahir axmed ducaale iyo farxiya iyo sidoo kale xayaad maxamed cali iyo seegedi iyo carruurtooda iyo amaal maxamed cali iyo seegedi iyo carruurtooda iyo khatra maxamed cali iyo ugu dambayntii filson maxamed cali dhammaan reer cali geedi iyo dhammaan reer idris daahir oo dunida dacaaladeeda kala jooga baa la yidhi waxay tahniyad dhalasho u dirayaan maxamed xaaji cabdiraxmaan xaaji ducaale iyo xaaskiisa bedriya aadan oo wiil ugu dhashay magaalada minnesota ee dalkan maraykanka wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdiraxmaan maxamed xaaji cabdiraxmaan xaaji ducaale aad baa loogu saabtiriyey cabdiraxmaan baa dhashay aabihiis waa maxamed awowgii waa xaaji cabdiraxmaan xaaji ducaalena lagama tegin waa tahay soo weyno ayaan leenahay oo noqo kii soo kora ee kaalin qaada ibraahimow bal heesta ugu horreysa barnaamijkan noo soo qabo caasha heesta ugu horreysa en dhegeystayaashan usoo qabanayna waa hees ka mid ah heesaha ay ku luqayso fanaanada nimco jaamac
iya tilma'aanta halkan ku waday tusmare eerkaanoon u dayi tacab khasaar bay igu wadaan toban jirki itaawada aan galay toban jirki itaawada aan galay iyo tilma'aanta halkaan ku waday tusmare eerkaan oon u dayin tacab qasaar bay igu wadaan haya adday hudhnaya la hobalin hobalowa
aad bay u haystay fanaanada nimca jaamac bal dhinacii dhambaalada markale ibraahim oo dhinacaaga waxaan noo baaqayaa farxiyo xuseen maxamuud iyo iqro xaaji abuukar iyo shamse maxamed axmed iyo shamso ciise kuulow amran ciise kuulow iyo shariifo cabdulaahi maxamed ruweydo cabdulaahi cali sow ridwaan maxamed xuseen iyo liibaan cabdulaahi maxamed iyo muxudiin cabdulaahi maxamed ismaaciil cabdulaahi maxamed munasar cabdulaahi maxamed sayid cumar cabdulaahi maxamed iyo sulaymaan cabdulaahi maxamed iyo saabir cabdulaahi maxamed ha ka tegana bay yidhaahdeen yuusuf cabduqaadir yuusuf dhammaan dadkaasna waxa ay hambali u darayaan sharmaarke cabdulaahi maxamed iyo ayaan ciise kuulow oo gabray ugu dhalatay muqdisho waxayna leeyihiin gabadhaasi waxaan ugu ducaynaynaa inay noqoto tii si u weynaata oo waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta aamin ayaa leena anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray axmed sheekh cabdi iyo cabdulaahi cali faarax liibaan cabdi madoobe iyo bile xasan nuur doctor siciid cumar carabey iyo cabdinaasir cabdulqaadir islow geese iyo macalin maxamed cabdi waxa uu ku magac dheer yahay qarofow dhammaantood macalimiinta dugsiga sare ee debley waxaay hambalyo leeyihiin nabadoon buuqaay cabdi jeelle iyo marwadiisa oo ay gabarh ugu dhalatay degmada buulo burte ee gobolka hiiraan waxay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigo tii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamiin heesta kale barcaasha adiga ayaan ku daynayaa waa heesta labaad ee barnaamijka ay dhegaystayaasha dhagaha u taagayaan soo mah waxaan soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan cabdulaahi cumar xarago iyo kinsi xaaji aadan waa heesta daraato
nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka waa u dog dabadkaaye waa u dog dabadkaaye nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka waa u dog dabadkaaye waa u dog dabadkaaye Rato. maxaan ku doonay daraato daraato daraato daraato maxaan ku doonay
nin dabaalanayo dojinayo daamu nin dabaalanayo dojinayo daamu hadduu robku darooro hadduu robku darooro nin dabaalanayo dojinayo daamu nin dabaalanayo dojinayo daamu hadduu robku darooro hadduu robku darooro madareema qoyaane dabkii cashaqu madareema qoyaane dabkii cashaqa maku gube maku gube maku gube maku gube maku gube maku gube madareema qoyaane dabkii cashaqu madareema qoyaane dabkii cashaqa maku gube maku gube maku gube maku gube maku gube maku gube inta maqday dahabla muudiyey daraadey daraadey daraadey daraadey maxaa ku gadhay daraaday daraaday daraaday daraaday maxaa ku gadhay waa tahay daraato cabdulaahi cumar xarago iyo kansi aadan codkooda haddaan intaas ku dhaafno dhankii dhambaalada tuuqiyo isaaq aadan iyo xaawo isaaq aadan iyo leyle isaaq aadan sukorey isaaq aadan iyo janaay isaaq aadan iyo caddey isaaq aadan iyo carfoon isaaq aadan cali isaaq aadan suleymaan sheekh xasan iyo waxay yidhaahdeen falastiin khaliif yuusuf faysal maxamed bakaar cabdicasiis maxamuud cabbaas iyo korneel waraabe yaasiin ibraahim mascuud shariifow isaaq uulow nasro caynab xaawakiin xaliimo caddey iyo caddey caddaani dhammaan reer isaaq aadan oo kala jooga soomaaliya iyo duniyadda caladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan xasan isaaq aadan iyo faadimo ibraahim barrow oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen xerada qaxootiga ee dhagaxley wiilkaasna waxaa loo bixiyey xamse xasan isaaq xamse soo weynow noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca dhambaalkan aan soo qabanayana waxaa ugu horaysa ayeeye macaan ayaa lagu soo bilaabay batuulo aadan maxamed hooyo wiile ibraahim aadan iyo dhammaan reer ibraahim aadan maryan luula ku jirta xaawo dhoof aamino aniga qudheeda dhinacaa naga jira qasiido nasro iyo sidoo kale cabdulqaadir cali xasan daahir aweys iyo dhammaan reer ibraahim iyo sidoo kale ayeeyo owliye xasan hooyo bishaaro dhoore iyo sidoo kale aabe cabdulaahi wardheere abti ibraahim maxamed yarow xasan dhoore bardaad iyo maxamed dhoore bardaad iyo aadan dhoore bardaad iyo siyaad cabdulaahi guwa baa la yiri iyo abti nuur dhoore bardaad dhammaantood waa abtiyaal waxaa sidoo kale ku jira abti maxamed dhoore bardaad iyo farxaan dhoore bardaad iyo habaryar aamino dhoore bardaad iyo xaawo dhoore bardaad xaawo maxamed yarow cabdifataax cabdulaahi wardheere cabdikariim cabdulaahi wardheere ubax cabdulaahi wardheere cabdinajiib cabdulaahi wardheere iyo cabdirashiid cabdulaahi wardheere saabriin cabdulaahi wardheere iyo sahrakiin cabdulaahi wardheere iyo bilaal cabdulaahi wardheere cabdulqaadir xaaji salaad xasan iyo cabdiraxmaan cadow guuleed jibriil iyo abshir baashow muuse iyo ifraax jimcaale mukhtaar dhammaantood iyagoon kala harin dadkani oo aniganaan bartanka uga jiro ibraahino waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan aan lasoo koobi karin abshir cabdulaahi wardheere iyo mako daahir maxamuud oo afar iyo labaatankii bisha maarso ee sanadka laba kun sagaal iyo tobanka arooskooda uu ka dhacay gobolka liibaan ee dalka ethoobiya waxa ay leeyihiin isku waara ubad kheyr qaba rabba haidinkala siiyo qoyskii lagu nasto ee lagu nagaado rabba haidinka dhigo aamiin aamin waxaa noo baaqaya cabdiraxiin axmed nuur solar iyo maxamed axmed nuur solar xaawo axmed nuur solar iyo faadimo axmed nuur solar aamino axmed nuur solar iyo xabiibo axmed nuur solar waxayna taaniyad u dirayaan axmed faarax cali iyo xaliimo daahir karine oo arooskoodu uu ka qabsoomo bay yidhahdeen guri ceel waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena arooskaas waxaan leenahay ha noqdo kii ay bashbash iyo barwaaqo iyo raaxo iyo owlaad kheyr qabtaba ay kala kulmaan adeer maxamed cali idle adeer maxamed cali idle iyo aabe cabdulaahi cali idle eedo cibaado cali idle eed xaliimo cali idle reer axmed siyaad hooyo salaado axmed siyaad muxubo axmed siyaad iyo xulbado axmed siyaad iyo cabdulqaadir axmed siyaad iyo reer sheekh cali xirsi waxay kale yihiin awoowe xasan sheekh cali xirsi iyo dhammaan reer sheekh cali xirsi abdi xasan baa ku jira deeqa sheekh cusmaan xidig baa ku jirta dhammaantoodna waxay hambaliyo leeyihiin litoresa ayaana xasan moxmed iyo ibraahim cabdulaahi cali oo arooskoodu ka dhacay degmada wardhigle ee magaalada muqdisho toddobiyo labaatankii bisha maaj ee aanu ku jirno waxay leeyihiin isku waara ubad kheyr qaban rabbaha idinkala siiyo aamiin heesta xigta waxaan dhegaystayaashan u soo qabanaynaa codkii axmed muuge liibaan iyo heestii tiiraayo
taariikhda dunida iyadoo isdabatal ninba meel ku turte taariikhda dunida iyadoo isdabatal ninba meel ku turte aniguna tusmayso qayrkay halkuu tegay u tabaabulshayse aniguna tusmayso qayrkay halkuu tegay u tabaabulshayse taageera lahayow arrintaydan kala tag adaa toosin karaye taageera lahayow arrintaydan kala tag adaa toosin karaye tabaalada adduunkeen inkastaba u taalla anigay i turqdo tabaalada adduunkeen inkastaba u taalla anigay i turqdo tagogahay jabiso ka tallaabsan waayo waanigan ka soobe tagogahay jabiso ka tallaabsan waayo waaniganta soobe taageera lahayow arrintaydan kala tag adaa toosin karaye taageera lahayow arrintaydan kala tag adaa toosin karaye turuqiyo laxaadiyo tamaraya xoogay jacayliga tan roomba turuqiyo laxaadiyo tamaraya xoogay jacayliga tan roomba igu tiir shaygeedo xadhig igu tigtigayo waan fiicayaaye igu tiir shaygeedo xadhig igu tigtigayo waan fiicayaaye taageera lahayow arrintaydan kala tag adaa toosin karaye taageera lahayow dhambaalkan ibraahim aan soo qabanaya waa dhambaal dheer dadka dirayana waxaa ugu horeeya reer cali bardacad iyo reer cumar burle eg waxaana ay kala yihiin ayeyo madiino dhuxulow rooble abti cabdiweli cali bardacad iyo hooyo dhoofo cali bardacad iyo habaryar mulki cali bardacad iyo habaryar baa la yidhi yaasmiin cali bardacad waa dhammaan ilmo cali bardacad habaryar cadar baa ku jirta awow cumar baa ku jira burleeg iyo sidoo kale abti cabdikariim cumar burleeg iyo habaryar caasho cumar iyo habaryar faadumo cumar burleeg waxaa dhambaalkan sidoo kale ku jira reer maxamuud cismaan jiir sida baa la yidhi oo uu ugu horeeyo abe maxamuud cismaan siyaad adeer daahir feerayaraba ku jira iyo sidoo kale adeero kale dhambaalkan ku jira iyo eedooyin lagama soo tegin adeer cabdiraxmaan maxamed adeer liibaan aadan iimaan iyo eedo deeqo aadan iimaan iyo eedo sacdiyo maxamed cismaan eedo madiine maxamed cismaan eedo nasteexo maxamed cismaan iyo eedo farxiyo maxamed cismaan ikraan xasan maxamed iyo ismaaciil xasan maxamed iyo zakariya xasan maxamed iyo cabdishakuur cabdulaahi yaxye iyo marwadiisa duniya cabdulaahi waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan ibraahim cabdulaahi cali iyo afadiisa ditoresa ayaan xasan maxamed baa la yidhi oo toddobiiy labaatankii bishan maaj ku aqalgalay degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho waxaana aanu leenahabay yidhaahdeen isku waaro baad khayr qaba kala hela gabar iyo caano wiil iyo caano dhamaalkana waxa uu nooga yimid maxamed bootaan raage bootaan iyo waxay yidhahdeen zakariya raage bootaan iyo hawle bootaan iyo bashiir maxamed bootaan iyo cabdi diriye sugule faadumo maxamed bootaan iyo maryama maxamed bootaan iyo mawliid maxamed mahad maxamed ayroobe cawle bootaan iyo ayuub cawle bootaan iyo cabdikaafi hawle bootaan iyo waxay yidhahdeen shukri aadan dadkaasi waxay kala joogaan baaltaag gaalkacyo garowe balliwanaag iyo qabridahar waxayna taaniyad u dirayaan maxamed bashiir maxamed bootaan iyo hibe cabdi diriye sugule oo dhowaan meherkooda uu ka qabsoomay baaltaag waxaynay leeyihiin meherkaas ha idiin horseedo guur qeyr qaba oo aad ku farxdaan aamino ayaa lanaha anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray qabuul muxiyadiin mukhtaar iyo binti muxiyadiin iyo ayatiin xasan aadan iyo caasho yacquub iyo cabdi yacquub iyo sidoo kale saciid yacquub iyo dhuubo macalin xuseen iyo saciid ibraahim iyo caddey ismaaciil iyo samiira waxaa sidoo kale dhambaalkeena ku jira deeqo maxamed iyo adeer faarax shacbaan salaad iyo adeer aadan xasan sambul iyo adeer iimaan cabdow iyo fardowse maxamed iyo cabdifataax daahir maxamuud ismaaciil daahir maxamuud waa dhammaan ilmo daahir maxamuud shikinow waxaa kaloo ku jirta wardo daahira ku jirta cabdirasaaq daahira ku jira oo naani lagu naaneysa iyo cabdiweli daahir iyo cabdiqani daahir iyo cabdiraxmaan daahir iyo xaawaxiish iyo cabdifataax usnaa xaaji iyo khatra maxamed nuur iyo nimco maxamed carab iyo tamiima ibraahim xasan iyo sahre cusmaan xaaji iyo macalin naasir iyo cabdinajiib xasan iyo cabdiweli ismaaciil maxamed cabdifataax farxaan cabdifataax sudays cabdi sheekh iyo ugu dambayntii abti imaan ibraahim aadan waxay dhammaantood iyagoo isku duuban hambalyo aan la soo koobi karin yaanan ka tegin waxaa kaloo ku jira cabdulqaadir xaaji salaad xasan iyo cabdiraxmaan cabdow guuleed jibriil iyo abshir baashow muuse iyo ifraax jimcale mukhtaar dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadina lasoo koobi karin u dirayaan abshir cabdulaahi wardheere iyo marwo mako daahir maxamuud marwo la yiri haddaaba la guursaday waa tahay waa marwo mako daahir maxamuud iyo abshir cabdulaahi wardheere oo afar labaatankii bisha maaj ee sanadka laba kun sagaal iyo toban aqalgalkooda uu ka dhacay gobolka liban ee dalka ethoobiya waxay leeyihiin isku waara oo noqda qoyskii kala helaa ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caanona loogu duceeyey anigana waxaan leeyahay aamiin xaggii heesaha ayaan mar kale jilleecaynaa hayga baaqan iyo kooxda guulbaan
barkaybabte mukaan halisanan bahne kabayri mahitan tan braqne waan belecdanan bafinaaye badadigu beega ar badadigu beega ar badadigu beega bariyahi bogiya barkaybabte mukaan halisanan bahne kabayri mahitan tan braqne waan belecdanan bafinaaye badadigu beega ar badadigu beega
وعبيدي تيتاني استديو
عين بشر ليه عين بشر ليه Aiga bakana ibahno, aiga bakana ibahno, aiga bakana ibahno, aiga bakana ibahno. Alayna dushe, wadalayna bayani jahalka, marate, kabkina badane horteyda buuxo bayani jahalka, marate. Ayahi bogiya barkay babte, bukan harisanan bahne, kabayri mahitan tan brabne, waan beradanan bafinaye, badadigu bega, ar badadigu bega, ar badadigu bega. bukan malisanan bahne kabayri mahitan tan bahne waan beladana mafinaye badadi gubega ar badadi gubega ar badadi gubega
وهب يدي تيتانيك ستوديو
Tanu banaye,
Aino bashale,
tanu banaye.
aino bashale.
walima boganina mabemba walima boganina mabemba walima boganina mabemba walima boganina mabemba alayda tushe oo dalaydaay bayani jacaylka maaragtay kabkiina badalay ahortayda buuxo bayani jacaylka maaragtay ayahi bogiya barkay baabte bukaan halisanan baahne kabaydi mahitantan rafne waxaan belecdanan bafinaaye badadigu beega ar badadigu beega ar badadigu beega bariyahi bogiya barkay baafte bukaan halisanan baahne kabayri mahitan tan baafne waan melacdanan bafinaaye badadigu beega ar badadigu beega dhambaalka ugu dambeeya dhinaceegan ibraahina waxa uu naga soo gaaray marka hore baa layidhi waan idin salaamaynaa shaqaalaha v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka bacda salaan baa layidhi waxaanu kala nahay weriye cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan wuxuu ku magac dheeryahay gacmo dheere iyo naley macalin daa'uud iyo najmo macalim daa'uud iyo faadumo yuusuf wiilow iyo shiino yuusuf wiilow iyo nuurto yuusuf wiilow faadumo cabdi ciro iyo caruurteeda habaryar xabiib oo maxamed ibraahim iyo caruurteeda iyo habaryar batuulo sheekh cabdilcasiis iyo habaryar batuulo maxamed iyo habaryar nuurto maxamed ibraahim iyo abti aadan maxamed ibraahim iyo abti cismaan maxamed ibraahim dhammaantood waxa ay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxaanay tahaniyad aroos hawada u marinayaan salebaan cabdi maxamed iyo marwadiisa nasro macalin daa'uud oo arooskooda uu ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay salebaan cabdi maxamed iyo nasro macalin daa'uud arooskooda ka dhacay muqdisho waxaanu ilaahay uga rajaynaynaa inuu noqdo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhabbaalkana wuxuu naga soo gaaray sheekh maxamed ibraahim xubey iyo zeynab ibraahim shariif iyo cabdi fataax sheekh xubey iyo cali xaydar sheekh xubey iyo cabdulaahi sheekh xubey yaxye sheekh xubey abuukar sheekh xubey liibaan sheekh xubey iyo cumar xubey ibraahim iyo caruurtiisa iyo macalin cusmaan xubey iyo caruurtiisa mukhtaar sheekh xubey iyo cabdi xubey caruurtiisa iyo khaliijo xubey iyo caruurteeda iyo raaxo xubey caruurteeda ismaaciil maxamed cabdulle iyo ugu dambaysta shukri maxamed yuusuf waxaana ay dhammaantood taaniyad u dirayaan axmed sheekh xubey iyo faadimo ibraahim oo gabar ay ugu dhalatay muqdisho waxaana gabadhaasi loo bixiyey sihaam axmed sheekh xubey waxay leeyihiin allah ka dhigo tii soo weynaataa oo waalidkeed dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda manfacda aamiin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee barnaamijka dhegeystayaasha naga tegin ibraahino bal haddaad soo qabatid noo soo qaba caasho waxaa ku luuqaynaysa fanaanada faadimo cabdulaahi kaahin mandeeq heestana waa nabsi heestaas ay ku luuqeynayso fanaanada faadimo cabdulaahi maandeeq ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo ay wadajirka idinkugu soo jeediyeen caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas Sidaas iyo iyo nabadgelyo
Yeah.